bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hawreega wararka afar labaatanka saacadaadaha dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir madaayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeco laariy shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
ismaqal wanaagsan saaxiib yaal habeen wanaagsan waa habeennimo talaada ay sii baxeyso arbaca ayna soo gelaysaa taariikhdan waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labaad ee februaayo sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhageysan doontaan hadduu eebaa raalli ka noqdaan waxaa qeyb ka noqon doona guddiga doorashooyinka maamul goboleedka hirshabelle ayaa shaaciyay jadwalka doorashada lix kursi oo markaasi ku jiro kursiga sumadiisu ay tahay hob siddeetan iyo lix kaas uu doonayo la taliyaha amniga qaranka fahad yaasiin xaaji daahir inuu markaas uu soo qaato islamarkaana doorasho ka dhaceysa magaalada beledweyne la filayo in kursigaas uu kusoo baxo maadaama warar maanta soo baxay ay sheegayeen wasaare maxamed xuseen rooble guddiga doorashooyinka heer federaal uu ka dalbaday dib u dhigista doorashada qabashada kursigaas haddaba sababta wasaaraha ku kaliftay in kursigaas dib loo dhigo iyo diidmada ay kolu hirmaadeen guddiga doorashooyinka heer federaal iyo shaacinta kuwa maamulka hirshabeelle ee kursigaas iyo wararka ku saabsan doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ee ka socota maamul goboleedyada dalka ayaan soo gubi doonaa saaxibaal wararka ugu dambeeya arrintaas ku saabsan dhinaca kalena ee doorashada kuraas ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ee xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka oo lagu wado in maalinta birita ah maalmaha soo socdaba lagu qabto magaalada baraaba ee caasimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kadib maanta isdiiwaangelinta musharaxiintii u tartamaysay kuraastii ay dhowaan ay shaaciyeen wararka ugu dambeeyey arrintaas ku saabsan aad maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa mar kale ku celiyey in aan la aqbali doonin in ciidamada amniga ay ku milmaan arrimaha doorashada ama loo adeegsado in dad gaar ah kuraas loogu boobo waxa uuna ku booriyey ciidamada inay markaasi ay ku ekaadaan kaalintooda sugidda amniga guud ee dalka war qoraalaha markaas hadalka ra-isul wasaaraha ayaa imaanaya xilli maanta uu kulan qaatay wakiilla ka tirsan beesha caalamka ee loo yaqaano c six balas wararka ugu dambeeya arrimahaasi ku saabsan aad maqli doontaa saaxiib yaal qodobadana kale waxaa qayb ka noqon doona munaasabad lagu xuseeyay maalinta ciidanka xirka soomaaliyeed oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho saraakiisha ciidanka xoogga dalka qeybooda kala duwan ayaa ka qayb galay hadallo ay jeedeen oo ciidamada ay markaasi farahay aan soo gudbi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa xukuumaddana waxay magacaabday guddi markaasi xaaladda abaaraha dalka oo ka shaqeeya ka oo ka kooban ilaa iyo soddon iyo saddex oo iskugu jira xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda wasaare maxamed xuseen rooble iyo sidoo kaleente culmaa udiinka soomaaliyeed qaarkood sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay shaqaaqa ka dhacday garoonka diyaaradaha aadan cadde muqdisho kaa oo loogu diiday gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muude oo dhowaan laga celiyey safar uu ku tegi lahaa magaalada baraabe ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxa uuna sheegay inaan la aqbali karin in musharaxiinta ay hub ay kala degaan ama ay la yimaadaan garoonka diyaaradaha aadan cadde muqdisho xilli markaasi ee maamulka koonfur galbeedna arrintaasi war ka soo saareen waad maqli doontaan wasiirka oo arrimahaasi faahfaahin ka bixinaya qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona baarlamaanka somalilan ayaa lacag ay ugu talagaleen gurmadka abaaraha ka jira deegaanka maamulkaasi ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan waan soo gibi doonaa cadadda lacagta halka la egta ee lagu wareejiyey qodobadaas iyo wixii soo kordhaca ayaad maqli doontaan saaxiibayaal barnaamijkeena qayb ka noqon doona axmed daaji ayaa farsameynaya cabdinaasir maxamed maxamuud eena barnaamijka idinla socodsiin idinla socodsiin doona soona saare ay kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdin kale ee barnaamijka hawriga wararka afar labaatanka saacadaha dahdalsan ee magaalada muqdisho qeybaha ugu horeya barnaamijka ayaan gudagelaynaa saaxiibyaal qodobo kala duwan horaa barnaamijkeena aada kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaase ku bilaabeynaa xaaladda doorashooyinka ee soomaaliya oo meel xasaasi a maraya islamarkaana dhinacyadu doorashada si weyn ay ugu hardamayaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kaleente dhinacyada kale ee markaas doonaya ama in ay kusoo baxaan kuraasta taala deegaan doorashooyinka maamul goboleeda ee dalka haddaba maamulka hirshabelle iyo markaa koonfur galbeed ayaa dhaqdhaqaaq culus ka socda oo doorashada ku saabsan halka galmudugna markaa iyaduna ay si xoolih ay ugu socoto jubbaland iyo puntland ayaa u muuqday kuwa gaabis xoog leh ku keenay ama ugu kiimada doorashada qabashadeeda tan iyo markii dhinacyadu heshiiskii muqdisho ay ku gaareen islamarkaana in lagu wada ballamay in doorashada waqti lagu talagalay imakaba ay muddo toban cisha wax ka yar ay ka haarsan yihiin oo ah shan iyo labaatanka bishan febraayo laba kun iyo laba iyo labaatan waxaana iminka u muuqda maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya inuu noqon doono maamulka u horreeyay ee soo gebagabeeya deegaan doorashada labaad iyo midda koowaadba markii shirkii dhinacyadu ay ku heshiiyeen inkastoo cabasho waaweyn ay jiraan hase yeeshee ee markaan aan kusii soconno wararka maanta ugu waaweyn ee arrimaha ku saabsan ee doorashooyinka maamulka hirshabelle ayaa sii daayay doorashada lix kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka oo lagu qaban doono magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasoo ah deegaan doorashada labaad ee loo asteeyey shaacinta duulkaas intaan gudagelin iyo kuraasta qaarkood oo loolan adag uu ku jiray iyo hadalhaynta kursiga hob siddeetan iyo lixi warar soo baxay maanta ayaa sheekeen wasaare maxamed xuseen rooble uu cadaadis ku saaraya guddida doorashooyinka heer federaal ina marka ay joojiyaan qabashada kursiga tirsigiisa ee hob siddeetan iyo lix ka uu doonayo in uu xildhibaanimo ama uu kusoo baxo baadiyaasiin xaaji daahir la taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo oo markaasi ka mid ahaa saraakiishii ugu awood badnaa hay-adda nabadshegada iyo sirdoon qaranka soomaaliya ee niisa hase yeeshee xilka uu ka qadaray ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble xubno ka tirsan guddigan uu ka gaabsaday in ay maga- magacyadu ay la- la shaaciyo ayaa b b c da ah u sheegay in ra-isul wasaaraha uusan sheegin sababta u rabo in dib loogu dhigo doorashada kursigaas uu hadda ku fadhiyo faarax sheekh cabdulqaadir oo mar ahaa wasiirka cadaaladda ee soomaaliya lama oga go-aanka uu guddiga ka qaatay dalabka ra-isul wasaaraha in la joojiyo doono qabashada kursiga hobsiyeetan lix hase yeeshee ma xoogana arrinta ku saabsan guddida in markaa ay joojiyaan faadi xasin xajaar ayaa markaa tan iyo markii waa bishii sebtembar laba kun kow iyo labaatan xumaaday xiriirka kala dhexeeya wasaare maxamed xuseen roble kadib markii uu xilka ka qaaday taliyihii ama markaa taliyihii hay-adda nisa ee ugu awood badnaa hase yeeshee warkaas markuu maanta ah uu soo baxay islamarkaana si weyn warbaahinta ay u faaqiday ayaa waxaa ah caawa marqura guddiga hirgelinta doorashooyinka maamul goboleedka hirshabelle waxa ay sii- waxa ay sii daayeen ilaa iyo lix kursi oo markaa doorashada la qaban doono labaatanka bishan laba kun laba iyo labaatan magaalada beledweyne waana deega doorashada labaad lixdaas kursi ee shaaciyeen waxaa ku jira kursiga haddaba aan sheekeynay ee hobs detin lix iyo xildhibaan uu ku noqdo faahad yaasin xaaji daahir guddiga maamulka doorashada hirshabelle ayaa shaaciyey kuraas ee ka tirsan golaha shacabka oo dhowaan doorashada lagu qaban doono magaalada beledweyne guddiga ayaana sheegay inay qaban doonaan doorashada lix kursi oo ka tirsan baarlamaanka koob iyo tobanaad waxaana kuraastaasi la shaaciyay ka mid ah kursiga hob sdeetan lix uu tartamayo faadaasin taliyii hore ee nisaaka ah oo si gaar ah isha loogu hayo islamarkaana dhinacyada si weyn ayay isha ugu hayaan markii uu soo baxayna ishaacinta jadwalkaasna waxaa baraha bulshada lagu faaqiday sida markaasi ay ku dhaqangelayso in faadaasin kursigaas uu markaa uu soo qaato islamarkaana uu loo xiro madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gudaabe xuseen ayaa falanqeeyaashu waxa ay ku tilmaameen in kursigaas uu fahad yaasiin u xiray islamarkaana uusan loolan adag uusan ka banaaneen maadaama uu markaa fahad si weyn loogu tiriyo in uu qayb ka ahaa dadka maamulka hirshabelle ama dhisitaanka madaxweynaha hirshabelle uu markaa qayb uu ka ahaa qabii hore barnaamijka wareega aad degeysanaysaa dalsan muqdisho soomaaliya aad nagala socotaan saaxiib yaal qodobadii barnaamijka hordhaas aad kusoo maqasheen ayaanu kusii soconaynahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu maanta kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka wuxuuna kala hadlay isla arrimaha ku saabsan doorashada iyo sidii markaasi loo dardaragelin lahaa Ee, wakiilada beesha caalamka ee loo yaqaano c six balas ayaa waxa ay ka hadleen qodobo dhowra oo ku khuseeya dhamaystirka doorashooyinka hufnaanta doorashada iyo amniga dalka wasaaraha ayaana sheegay inay ka go-an tahay in doorashadu ay ku soo idaato xilligii loo qorsheeyey iyo in aan cidna lagu xadgudbi karin mar uu ka hadlayay qoondada haweenka ee golaha shacabka ayuu wasaaraha sheegay in ay laga maarmaan tahay in markaas la xaqiijiyo qoondada haweenka boqolkiiba soddon taas oo hadda gaarsiisan kow iyo labaatan boqolkiiba wasaare ayaana mar kale ku celiyey in aan la aqbali doonin in ciidamada amniga ay ku milmaan arrimaha doorashada ama loo adeegsadaba in dad gaara kuraas loogu boobo wuxuuna ku booriyey ciidamada inay u ekaadaan kaalintooda sugidda amniga guud ee doorashooyinka iyo midda dalkaba qodobo kale ayaa inoo socda barnaamijkeena horjaas aad kusoo maqasheen wararka doorashada kusi- la saa- ku saabsan ee baraawe iyo arrimaha kale ee hordhaca barnaamijka aad kusoo maqasheen hase yeeshee markaan waagaag saaxiibyaal qabii hore ee barnaamijka wareega wararka dalsan ee muqdisho aad dhegeysanaysaan saaxiib yaal sagaashan iyo ko dhibic shan megahertis ayaadna ah nagala socotaan markaana wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada xukuumadda federaalk ee soomaaliya duraan axmed faarax ayaa ka hadlay war maalmihii lasoo dhaafay si weyn baraha bulshada loogu faaqiday oo ku saabsanaa joojintii ama duulimaadku ku tegalaha magaalada baraaba ee gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabduuli sheekh ibraahim muudey oo markaasi uu ku wadeeyay ciidamada nisa inay ka hor istaageen in halkaas uu ku dhoofo islamarkaana uu baraaba uu kaga qayb galo doorashada kursiga uu ku fadhiyay oo markaa uu tartami lahaa si yeeshe uu sheegay in si ku talagal ah loogu sheegay inuu halkaas u dhoofi karin ama markaas uusan aadin karin taa uu ku eedeeyay dhinaca kale maamul koonfur galbeed in ay markaa ay ka horimaadeen duulimaadkiisa waxaa dhinacyadu kale ay sheegeen in markaasi hub ka badan boqol askari iyo markaasi hubkooda culus halkaas uu kala bixi lahaa hase yeeshee taasina aysan macquulin maadaama maamulka koonfur galbeed ay sheegeen in magaalada baraawe amnigeeda ay sugayaan ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed halkaas ku sugan islamarkaana ay ku fuliyihiin in musharaxiinta ay soo wataan ciidamo tiro badan oo hub culus wata taa oo halkaas loogu baahnayn sida maamulka ay hadalku dhigeen duraan axmed faarax wasiirka duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in garoonka diyaaradaha waxaa ka dhacay amni daro waxa uu sheegay maalmihii lasoo dhaafay gudaha garoonka waxaa ka dhacay amni daro laga bilaabo maanta buu yidhi hub lama soo geli karo marka laga reebo madaxda ugu sareysa waxa uuna ugu digay shakhsiyaadka musharaxiinta ee doonaya xililka xildhibaannimo ee markaas maamul goboleedana u safraya wuxuu sidoo kale sheegay in muhiimay tahay in loogu dambeeyo ciidamada jooga garoonka diyaaradaha dancadde kuwa oo markaa sheegay in ay sugidda amniga ayagu ay mas-uulka yihiin
bilihii lasoo dhaafay in ceerboorka ama gegida diyaaradaha aadan cabdulle waxaa ka jiray gudaheeda traffic jam waxa la yidhahdo aad u badan iyo baabuurtii oo ku badatay iyo baarkin la'aan inay ka jirtay taasoo mar kasta keenaysa dhibaato laga yaabo inay noqoto amni daradiina siyaadinaysa si badan u siyaadinaysa haddana isticmaalkii iyo sidii dadkii dadka u isticmaali lahayn ay u soo geli lahaayeen gegida diyaaradahana ay dhib ku tahay gegid diyaaradooda caalamiya mar kasta waxaa muhiima inay leedahay baarkin u qalma gegii kastaaba waxaan la soo aragnay oo soo marnay in baabuurtii ay meel yaroo ilaa iyo aan dhammayn boqol mitir ay ku jiraan nus saac iyo inka badan ay ku jiraan dadkii ay kalifto in dadkii marka diyaaradihii ay ka tagaan dadkii caadiga oo rakaabka ay diyaaradihii ka tagaan dad mas-uuliyiinoo shirar lahaa inay shirarkooda ay wakhtigooda u ka dhumo marka wax loo dulqaadan kara ma ahayn eerboor ama gegii diyaaradooda caalamiya oo aan lahayn baarkin u qalma ama meel baabuurta la dhigto oo meeshaas eerboork u qalanta aan lahayn marka haddii ilaa yidhahda hadda waxaan rabnaa qaybtaan naga dambaysa maantaan bilownay waxaan rajaynayna maanta ilaahay berri inaan ku dhammayno meel si kumeel gaara ay baabuurta loo sii dhigto midda kaleoo ku xigta waxay tahay maadaama meeshaan eerboor keliya aysan ahayn oo ay degaan u tahay maxaa la yidhahdaa hay-ada caalamiya iyo safaarado iyo maxaa la yidhahdaa international communitiga kala duwan oo heshiisyo kala duwan qaarkood ay ku joogaan wax aan laysla ogol yahay oo amnigiisa uu wada sugan yahay inay isla noqoto waa ku faraxsana maanta dee sector commanderki inuu nala joogo waxaan rabnaa marka in lasoo durkiyo derbiga ama meesha difaaca oo erboorku leeyahay in lasoo durkiyo si uu uga soo baxo baarkin fiican oo u qalma inuu erboorku yeesho qiimihiisa leh inaan ka samayno marka hadda haddii ilaahay ka yidhahdo waxaan u sheegaynaa ama faraynaa alaamaha amniga hadda wixii ka dambeeya markii baabuurkan baarkinkan uu noo hirgalo inaan mar dambe inaan lagu arag jam iyo daahid gegida diyaaradaha dhexdeeda inaan la arkin in baabuurta sida sharcidarrada meelaha u taalla in tallaabo laga qaado qaabkii loo ganaaxi laha sidii loo samayn lahaa inay dejiyaan iyakaa amniga iyakaa u xilsaaran laakiinse inaan hadda wixii ka dambeey madaxda ugu sarraysa dalku maalin kasta waxaana lasoo dhaliilaa la yidhahdaa markii ay soo galaan ay arkaan eerboorka oo baabuurta iyo siday isugu xaniban tahay ay aad u dhib badan tahay xiriiri u tahay marka inaan shaqadii naloo igmaday inaan si wada jirah inaan u wada fulino ayay aad muhiim ugu tahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa hadda wix ka dambeeya inaan congestionkaas iyo baabuurtaas isku xayirmaysa inaan dib loo heli doonin maalmaha soo socda labada maalmoodoo soo socotana inuu hirgeli doono baarkinkan kumeel gaarkaa inuu hirgeli doono mid kii fiicnaa oo weynaana insha allah waan rajaynaynaa oo u qalma waxyaaba badan baan rabnaa inaan ka shaqayno airboortka meesha laga soo gelahaya wejigeeday wajadday leedahay inay u qalanta ay noqoto wejhad bilicda u qalanta airboor caalamiga inay noqoto baarkinkiisi meesha baabuurka la dhiganayo inay meel u qalanta inay noqdaan marka sidaasaan rabnay si wada jira inaan inaan uga wada shaqayno anagoo raba inaan ka faa'idaysto hadda fursaddaan uga faa'idaysto maalmihii lasoo dhaafay waxaad la socoteen oo ka dhacayay waxyaabo khalkhal ama amni darra ah airboorka dhexdiisa gudihiisa ka dhacayay waxaan rabnaa taas si aysan dib nooga baaqato oonan loo samaynin waxaa jira go'aan ay qaadateen hadda hadda ka hor golaha wasiiradu ay qaateen sanadkii lasoo dhaafay bishii juun ama julay inay ahayd oo lagu amraayey dadka baawuurta wata technicaliska loo yaqaano hubku saaran yahay waxaan ka ahayn madaxda ugu sarraysa dalka inaysan la soo geli karin oo aysan hubkaas la soo geli karin maalmo dhow saa la socoteen terminaalka meel ku dhegan baa xabada ka dhaceen eerboorkan waxaan u baahannahay eerboor soo jiidanahaya adduunka oo dhan safarkiisa soo jiidanahaya diyaarado caalamiga soo jiidanahaya hadda markii la arko marmarka qaarkood qaabku yahay in kuwo kale aan soo jiidana iska dhaafa kuwii nala jooga waxaan ka baqayna inay naga noqdaan o ay ka cararaan eerboor gudihiisa xabada ka dhacayaan dad xabada wato oo anti aircraft diyaaradaha lidka diyaaradaha baabuur ay saaran yihiin oo eerboor ku dhex jirta wax loo dulqaadan karo oo la fiirin kara maaha marka waxaan rabnaa haddii ilaha yidhahdo amaha amniga oo igu horreeyaan maadaama mas-uuliyadda eerboor gudihiisa ay amisom mas-uul ka tahayna haddii ilaha yidhahdo inay hawshaas in la hirgeliyo wuxuu ahaa go'aan golaha wasiirada ka soo baxay u baahan in la dhaqangeliyo u baahan weeye marka haddi ilah yirahdo isagoo qoraalana qoraalana waan la wadaagi doonaa saxaafadana waan la wadaagi doonaa haddii ilaha yidhahdo marka waxaan rabnaa amniga iyo bilicda gegida diyaaradaha aadan cabdulle inay noqoto mid u qalanta inuu noqdo airboor caalami ah oo internationaal inay noqoto marka
iishub
maamiyo macaan badana u mac cabitaanadan arkay waa cabitaan budo ah oo aad qasanayso weliba waa ku qaso laba liitar oo biyo ah maamiyo mwah! sokortiisana wuu wataa sidaas ayaa isku filan loogu bixiye cabitaanka maamiyo horta maxaad ku dooratay dhadhan macaan isku dheeli tiran carab kuna jeclaado shid iska dheh weliba ku darsoo maamiyo da' gaara ma leh qof yar iyo qof weyn wuu ka dhaxeeyaa waadna dhihi kartaa isku filan shib iska dheh maamiyo qof helaa cabitaan helay shib iska dheh waana mid kale oo ay kuu keentay shirkadda sagal shib iska dheh waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo kugu dhow ama ugu hagaag shirkadda sagal holselaris oo xaruumo ku kala leh bakaaro qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agarka sarfiraha ama waa lambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad odhan bremier wollet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wollet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wollet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bremier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiima lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado يعرف بالمذاق kudhowray kusoo dhoweey
faisa faysal halkan soo fadhiiso marxaba iga hoo farxaddaada
caraf badanaa saabuunta white balance saabuun ka weyn fred wasaqda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qurux fariid waa saabuun caan ka ah dunida fred marka aad white balance ku qubaysato ku maydhato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxan nadaafadeed fariid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balance saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo fariid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay fariid saabuunta white balance yaan gurigeena laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloy kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesalaris oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarifka ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim fariin muhiima waa faallada iyo faaqidaadda shirkadda sagal wholesalaris
shirkadda sagal wholesalaris waa shirkad ka tilmaaman shirkadaha ganacsi ee dalkeenna ujeeddada ugu weyn ee shirkadda sagalna waa in qofka soomaaliga helo badeeca u qalanta oo taya leh shirkadda sagal wholesalaris agabyada ganacsi ay dalka keenaan inay yihiin kuwa tayo wanaagsan leh lana hubiyo waxtarkooda waxaa u qiray macaamiisha isticmaasha badeecooyinka shirkadda shirkadda sagal wholesalaris waxay had iyo jeer ku dadaalaan gaarsiinta shacabkeenna agab waxtar iyo faa'iido u leh waxaanay shirkadda sagal wholesalaris meesha ka saareen baahidii loo qabay agab tayo fiican leh shirkadda sagal waxa aad ka helaysaa saabuunta iyo oomada caanka ah ee b ee looga haray nadaafadda dharka iyo jirkaba shaambadii timaha ee shine and glow firdhi malaasta oo hadda lagu soo kordhiyey noocyo hal liitar iyo nus liitar ah indomi dhadhan macaana cabitaankii qarnigan ee maamiyo isku filan iga dheh saabuunta white balance iyo qaar kaloo badan dhammaan agabyada sagal wholesalaris waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama isla shirkadda sagal oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro sarafyaraha ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
qaybihii dhexe barnaamijka ah wareegga wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal qodobada hordhaca barnaamijkiina aad ku soo maqasheen ayaan weli ku guudarnah markaana haddii aanu kusii soconno ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu magacaabay guddi ama uu soo saaray guddi xaaladda abaaraha dalka ka shaqeynaya taa oo markaas ka kooban ilaa iyo soddon iyo saddex oo iskugu jira waa soddon saddex qofood oo iskugu jira xubnaha xubno ka tirsan guryihiisa wasiirada iyo sidoo kaleente qaar ka mid ah culamaa udiinka soomaaliyeed haddaba waxaan idin aqrin doonaa saaxiibayaal qoraal aawah lagu baahiyey xafiiska ama markaasi laga soo saaro xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa ra-iisul wasaaraha uu ka duulayaa baahida loo qabo dardargelinta howlaha gurmadka loo fidinayo dadka soomaaliyeed ay saameynta ba'an ee ku yeelatay abaarta dalka ka jirta ayaa magacaabay guddi isku dhaf ah oo ka kooban golaha xukuumadda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada guddigan oo hormuud yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed qatar ayaa waxa ay kaliyihiin mahdi maxamed guuleed qatar wasaare ku-xigeenka dalka khadiijo maxamed diiriye wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka cabdiraxmaan ducaale beele wasiirka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya jamaal maxamed xasan wasiirka wasaaradda qorsheynta cabdulaahi maxamed nuur wasiirka amniga ee soomaaliya abuukar waa cusmaan abuukar dube wasiirka wasaaradda warfaafinta cumar cali roobleh wasiirka wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta ee xukuumadda cabdicasiis xasan ashkir wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha marwe shukri maxamuud afrax wasiiru dowlaha tamarta iyo biyaha xaamuud cali xasan wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka ee soomaaliya cabdirasaaq daahir maxamuud wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha cabdulaahi maxamed shirwac oo ururada bulshada rayda ka mid ah sheekh bashiir axmed salaad culmaudiinka sheekh cabduqaadir somow oo culimmada ka mid ah sheekh yuusuf cali ceente caasho geelle diiriye aamino xaaji cilmi caasho shaacuur ugaas batuule axmed gabaleh oo gudoomiyaha ururka oogan qaranka soomaaliya ah iyo markaa cabdi axmed baafo cabdi aadan howsow iyo doctor maxamed xaaji aadan ibraahim owxirsi iyo sidoo kalenta cabdiraxmaan cabdulaahi aadan cabdirasaaq xaaji xuseen qadar ismaaciil jimcaale cabdifataax maxamed cabdinuur diibaan cabdi cali amina axmed samater cali maxamed maxamuud yaasiin cabdi maxamed cabdi ciise diirshe kamaal daayir guutaale iyo shaceeb cabdulaahi xasan soddon iyo afartaas xubnood ayayna ka kooban yihiin guddiga ra-iisul wasaaraha uu magacaabay arrimaha ku saabsan dardargelinta howlaha gurmadka dadka loo fidinayo ee markaa soomaaliya qeybo badan oo kamid ah ku sugan islamarkaana ay halageeyeen horey waxaa uu magacaabay guddi sidan oo kale wasaaraha oo arrimahaasi ka shaqeynaya dhinaca kale haddii aan kusii socono saaxiibyaal munaasabad lagu xuseeyay maalinta ciidanka cirka soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaliya waxaana ka qaybgalay saraakiisha ciidanka xooga dalka iyo kuwii hore ee xilalka hore ugu soo qabtay ee ciidamada xooga dalka kamid ah genaraal biixi taliyaha ciidamada lugta taliyaha ciidamada badda genaraal mahad waa markaas genaraal maxamed dirir iyo sidoo kalete taliyihii hore ee ciidamada xooga dalka daahir aadan cilmi cidna qarshe ayaa markaa warbaahinta la hadlay ayagoona markaasi ugu hambaliyey ciidamada qeybada kala duwan munaasabada lagu xuseeyay maalinta ciidanka cirka marka koowaad maanta oo shan iyo toban kii bisha labaad waanu isugu nimid taariikh muhim ah taariikh ummadda soomaaliyeed meel uga taal ee ah aasaaskii ciidankii ugu horreeyey soomaaliya ee ciidanka cirka oo jirsaday lixdan iyo laba sano waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan halkan salaan iyo bogaadinba uga soo jeediyo taliyaha ciidanka cirka oo munaasabadan agaasimay iskuna soo dubariday waxaan rabaa inaan ka xuso maantay waxaa nala jooga diiwaanadii xoogga dalka soomaaliyeed oo haya taariikhda xoogga dalka soomaaliyeed oo run ah waa labada taliye ee xoogga dalka soomaaliyeed soo maray oo meesha fadhiya waxaan odhan karaa waxay tusaale u yihiin taariikhda jirta maanta soomaaliya in laga faa'iidaystana mudan sidoo kaleeta waxaan rabaa inaan xuso labadii taliya xigeen oo iyaguna sidoo kale xoogga dalka soomaaliyeed soo maray taliyaha ciidanka badda agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga taliyaha turkisom dugsiga turkisom ataaja militaaraha turkisom dhammaan madaxyada hogaamada ee halkan ku sugan saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda waxaan arkaa rag sana ma aho ayaguna halka wada fadhiya raalli ha noqdeen cutubyada ka tirsan ciidanka difaaca difaaca ciidanka cirka kooxda bambeyga saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib runtii taariikhda ciidanka cirka oo ciidankeenna cirka weliba ah halkan laguma soo koobi karo waxaa iiga habboon inay afkooda ka sheegaan saraakiilaan ogahay aqoonta iyo xoogaalnimada ay u leeyihiin oo goobta fadhiya maantay adduunku wuxuu ku tartamahayaa haddaad dhegaysataan ama xogta ciidamada baartaan waa ciidanka cirka diyaarad la sameeyey nooceeda waa gantaal ama diyaaradda ka soo dhaca ama dhulka laga rido ama markab wato ciidanka cirku ciidna gu ciidanna guul ma taaban karo ama ma hanan karo hadduusan haysan ciidan cir sida xaqiiqada ah haddii la akhriyo taariikhdii ciidamada cirku ay ka soo qaateen dagaaladii aanu gallay ee anugu aan goobjoog qayb ka ahaaye seven seven waxaan odhan karaa waxay yihiin lafdhabarka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana nasiib wanaaga maanta taliyo ciidan inuu u yahay sargaal xilligaasna joogay xilli ka horreeyana joogay aqoonna u leh ciidanka cirka waa maxamuud sheikh aad baan ugu faraxsanahay inuu maantana taliyo u yahay isagoo xilliyo badan oo ciidanku cirka ay soo mareen goobjoog ka ahaa kuma dheeraanahayo waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay soo mareen marxalado kala duwan maantana marxalad baan joognaa berrina mid baa noo hartay aannu ku hanan doonno shacabka soomaaliya meel uu joogaba haddii ilaahay yidhaahdo inay nabadgelyo ku seexdaan oo cadow gudaha iyo dibadda dalkooda ka soo aadan labadaba ay u haystaan ciidamo isu dheela tiran sida ciidanka dhulka ciidanka cirka ciidanka badda iyo ciidanka difaaca cirka waannu gaaraynaa insha allahu haddana wax yar bay noo jiraan waxaan u jirnaa guusha ah sacabka soomaaliya in uu nabad ku seexdo in ciidamada soomaaliya ay hantaan waajibaadkii loo idmaday rahu intuu boodo ayay noo jirtaa in la eg haddii ilaaha yidhaahdo waxaanu rajaynaynaa xusaskan ugu soo socda oo sanad guurooyinka soo socda inaan si buuxda ula wareegno ama u hananno waajibaadka qaranku noo idmaday ee naga saaraan dalka yaga haddii ilaahay nafta noo daayo insha allahu waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo u bogaadiyo dhammaan ciidanka cirka madaxdooda saraakiishooda saraakiil xigeenkooda xaasaskooda carruurtooda inaan idin idhaahdo sanad guuro wanaagsan sanadkan sanadkiisa kale ilaahay nabad qab haydinku gaarsiiyo haydinku gaarsiiyo adinkoo hantay baahida loo qabo maanta oo aan ognahay oo aan u qabno ciidanka cirka qaybo ka mida adinkoo daboolay allah haydinku gaarsiiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan idin salaamahayaa dhammaantiin farxad inoo tahay inaan kala soo qayb galno sanaad guuradii lixdan iyo labaad ee ciidanka cirka soomaaliyeed oo runtii ay tahay taariikh aada u fac weyn awalan halkan waxaan ka salaamayaa agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga taliyaashii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliya xigeennadii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidanka cirka taliyaha ciidanka badda taliyaha ciidanka dhulka taliyaha turkisom hogaamada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saraakiisha kale ee xagga fadhida taliyaha dugsiga genaraal turkisom genaraal yacquub allahu mustacaan saraakiisha saraakiil xigeennada ciidanka oo fadhiya meesha waxaan leeyahay waa maalin taariikhi ah aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno anoo ku hadlaya magaca ciidanka badda iyo difaaca xeebaha soomaaliya maanta oo ay lixdan iyo laba guursatay ciidanka cirka soomaaliyeed runtii waa taariikh waana wax lagu faani karo waxaan leeyahay aniga oo ku hadlaya magacii ciidanka badda waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa dhammaan oo ugu horreeyo taliyaha ciidanka cirka saraakiisha saraakiil xigeennada dableyda alifleyda iyo xaasaskooda waxaan leeyahay sanad guuro wacan ilaahay sanadkan sanadkiisa kale aynu ku gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashbash iyo horumar halkaan hadal badan aniga igama furna inaan u hambalyeeyo un oo ciidanka iyo maaragtay iyo sanad guurada maadaama ay tahay maalin farxadeed wixii taariikhaya waxaa ka sheekayn doona madaxdii baa fadhida oo diiwaankii sida uu idiin sheegay taliyaha ciidanka dhulku mar hadday iyagu fadhiyaan annagu wax taariikha oo maaragtay aanu taataabanayna ma jirto marka waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan ilaahay sanadkan sanadkiisa kale barwaaqa inuu ku gaarsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
mid waxa weeye waa isxusuusin dowladda soomaaliyeed ama dadka iyaga markaad fiiriso iyo shacabka iyaga markaad fiiriso nin waliba wuxuu rabaa inuu madaxweyne noqdo inuu wasiir noqdo inuu xildhibaan noqdo dagaalka lagu jiro waa arkaysaan laakiin waxaad moodaa inay ka maqan tahay especially siyaasiyiinta inay ka maqan tahay war sidii dowladnimo lagu noqdo ma ahan saas dowladnimo waxaa lagu noqdaa ciidanka uu dalku leeyahay dowladda halkaasay taalla shacabka ma taallo ciidanku markuu dalku markuu ciidan leeyahay oo qabo ciidan cer qabo oo ciidan dhul qabo oo ciidan ma noqon dowlad baa ka jirto meel dowladnimona loo noqdana way leedahay meel aad wax aan u tartanto ama xirsi ama kursi hoose u doonato ama madaxweyne u noqotona way muuqataa laakiin hadda negligence lagu sameeyo oo ciidanka mataqaana aan la tixgelin oo ciidanka aan la dhisin hadda dowladnimo loo socda ma jirto runtii ma ma jirto dowlad dowladnimo waa ciidan dowladnimo waa awood dowladnimo waa sharaf labada meelaha keliya oo keeni karta oo dalka sharaf ku keeni karta oo qofka soomaaliga ah uu sharaf ku noolaan kara waa markuu dalka ciidan leeyahay waa markuu dalka ciidan leeyahay waxaan rabaa inaan maasij yar u gudbiyo aniga waxaan naba u yeeshay nasiib u yeeshay laba jeer inaan soo noqdo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed labadii jeerba hal shay anoo anoo ka ciil qaba oo dhammaystirin baa lay bedelay ruaanti ma aha inaan u ciil qabay inaan sii xukumo ciidanka laakiin inaan fuliyo waa jeclaa arrintaas marka hore waa ciil qabi waxaas markii dambe soo noqdo waxaan waa hadda ful hadda jaanisan laakiin sida dhabadii oo kalaa maray waxa weeye ciidanka saddex qaybood buu u kala baxaa waa saraakiil saraakiil xigeen iyo askar hadduuna saddexdii qaybood aysan dhisnayn ciidan maaha waxaas maaha ciidan qaybta aan ugu socda waxa weye waxaa ka maqan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed agaasima waxaan ku leeyahay agaasima guud baa kala jooga waa jeclaala wasiirka inuu joogo ciidankaan siduu u dhismo oo u jiro oo sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn yeesho waa in saraakiil xigeenka la siiyaa xuquuqdooda waa inay helaan booskii ciidan ku lahaayeen waa inay ka muuqataa sharafta aan ku soo arkay wallahi ilmahayga baan gaartay albaabka marka soo galay laba alifle iyo saddex arigle baan soo arkay laakiin ano inaysa qayba la lahayn markee waxay lacag ku qaataan ma mana lagu xushmayn in waa in lagu xushmeeyaa laguna siiyaa oo lagu lagu si ciidanku uu jiro saddexdii qaybood uu u samaysnaa oo saddexdiisa qaybood loo helo taas waxay keeni doontaa ciidan dhisan oo sharci leh oo nidaam leh inaan kala helno oo helno waxaana aada ugu guubaabinaya arrintaas agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhigaa fadhiya taliyaashii ciidanka dhulka ciidanka cirka ciidanka badda way fadhiyaan inay khasbaan madaxda inay ogolaato xuquuqdaas in la helo taas intaasaan uga baxaya waxaan rabaa waad ogtihiin ciidanka dhulku ilaa xad wuu dhisan yahay inkastoo asaga laftigiisu uusan rabin uusan gaarin mowqifkii lahaa meeshii laga rabay uusan tegin laakiin wuu dhaamaa labada ciidan oo kale sababta saas u noqotana waxa weeye dhaqaalo xumadaa iska jirto laakiin istaraatiijiyadaa naga maqan waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo madaxda soomaaliyeed inuu ku baraarujiyo in dalkan uu u baahan yahay ciidan cer oo awood leh oo technolojiga adduunka la qabsaday oo waxyaala aan badnayn maaha inuu kun diyaaradood helo khasab maaha laakiin habba inta awooddu la-eg tahay in dowladdu baryoorantikaas siiso ciidanka cirka sidoo kale ciidanka badda haddaan waagi hore lahaan jirnay cadow soo jireena oo badana aan dhihi jirnay maxaan ku dhaa dhulkaana laka soo weeraraya maanta waxaad moodaa in laka soo weerarayo inta badan badda in laka soo weerarayo in laka soo weerarayo cirka marka haddii xaaladda siyaasadeed ee wax ka badashay ciidanka dhulka waa inay ciidanka ummadda soomaalida waa inay u jeesataa inay dhisato ciidan bad iyo ciidan cer oo kaabi kara waxyaalaha ka maqan haddaan wax yar irahado dib u noqdo badda soomaaliyeed ee soomaalidu leedahay waxaa la yidhaahdaa saddex jeer bay ka weyn tahay dhulka aan leenahay waxaana la xaqiijiyey inay ka badan tahay khayraadka badda ku jiro inuu ka badan yahay khayraadka banaanka oo beriga ku jiro marka haddee khayraadku meesha uu ku jiraaye yaa noo ilaalinaya haddaanan ka fakerin inaan ciidan bad ee noo ilaaliya yeelano ciidan cir ee noo ilaaliya inaan yeelano waxaa aada muhiim u ah inay madaxda maasiijkaas ay gaarto waxaa aada muhiim u ah shacbiga soomaaliyeed meel kasta oo joogaanba baahida iyo dhibaatada aan qabno inaan uga bixi karno inaan helno ciidan noo ilaaliya saan barwaaqadaas ula soo baxno abaaraha ka jira iyo biyo-la-aanta ka jira aad aragteen dalkan maalin walba xooluhu ku baaba'ayaan dhulka hoostiisa biyaha ka buuxa badanaaba ma haysano dhaqaale oo lagula soo baxo markii la yidhahdo ku filan laakiin haddii la helo baddaas khayraadka ku jira oo ummadda soomaaliya isticmaasho wax badan baan ka heli lahayn in dhibaatadaas laga baxo maajiskaas waxaan u gudbinayaa siyaasiyiinta oo aan rabo inay maqlaan in loo baahan yahay muciise qaarkood oo aan aniga aan ogahay labadii jeer ba aan soo maray runta marka inayno yani inayna fahamsanayn askariga micnaha uu leeyahay iyo muhiimada laga rabo uma muuqato laakiin kursi inuu helo iska rabaa ma aqaan macnaha uu ku jirto uu soo sii darasaya marka intaasa uga baxaya waxaan rabaa inaan aan ciidanka cirka iyo dhammaanba ciidanka xoogga dalka soomaaliya saraakiisha meeshaan fadhiyado kelmad gaarsiiyo sanadkan inaan siyaasi noqdaan rabaa laakiin run ahaantii siyaasaddeena waxa ugu weynaan doontaa juhdiga aan geliyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed run ahaantii waa iga dhab inaan geliyo sababta waxaa weeye waa ku barbaaray waxbaan ku bartay yacni nolol kale ma aqaano ilaa hadda nolosha ciidanka mooye wax kale ma aqaano marka juhdi badan baan gelin doonaa ciidanka cirka oo intaan ka ka awood badan baan insha allah ka qayb geli doonaa waxaan ka qayb geli doonaa ciidanka badda oo intaan ka fiican waxaan ka qayb geli doonaa ciidanka cirka dhulka oo asaguna intaa ka fiican oo ka awood badan baan rajaynaynaa iyo ummadda soomaaliya oo isku duuban oo mataqaana meel wada socota oo ilaahay solonsiiyey ama garansiiyey danta guud ee aan leenahay danta guud oo aan u soconno oo aan ciidamada u samaysanayna ama odda uga soo irsan waxaa weeye dhibaatada ummadda soomaaliyed ku jirta inaan ka baxno
barnaamijka ah wareega wararka afar labaatanka sac raadi hadalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiib yaal qodobo kale ayaa inoo soo socda barnaamijka ruuciisa aad kusoo maqasheen hase yeeshee markaan
farriinta nabadda iyo wada noolaanshaha
si looga fogaado isfahanla'aanta waa in la tixgeliyo farsamada cabbirka wax ku oolka ah ee lagu dhisayo nabadda iyo xasiloonnida
noloshu wanaaggeeda waa wada noolaanshaha dhammaan kuwa iska soo hor jeeda aynu kaashanno waaya aragnimada una midowno xumaha
maanta ku wada noolaanshaha nabaddu waxay ka dhigan tahay iskaashi iyo innagoo la imaana hal abuur horumarineed
waxaa ka wanaagsan in lagu dadaalo wada noolaanshaha intii la raadin lahaa danqaas ah
soo gudbinta farriintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk
hagaag saaxiibyaal fariintaas halkaas ayaan kaga gudbin barnaamijka aan kusii soconaa anigu aan soo gaarna qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadi hadalsan ee magaalada muqdisho markana haddii aanu eegno wasiirka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele ayaa markaa waxa uu maanta kulan habka fogaan araga ah uu la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan bangiga dhexe waxaana markaas dhinacyadu ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan sidii markaasi dhaqaalaha dalka loogu xoojin lahaa dhinacyada dowladda federaalk ee soomaaliya oo markaasi iminka wasiirka sheegay in muhiim ay tahay in laga qayb galo isla markaana laga markaasi sama tabixiyo dhaqaldarada baasan ee dhinacyadu soomaaliya ee xilligan soo wajahaya haddaba waa kan wasiirka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaal beelleh oo kulanka uu ka qayb galay ka faahfaahinaya bismillahi raxmaani raxiim Eh, waxaan hadda soo gabagabaynay shir eh, maanta ka dhacay brussels oo madaxda qaarna tegeen qaar kayana aanu halkan ka gallay fogaan aragga eh, oo ku shaqo lahaa geeska africa mashruuca la yidhaha geeska africa oo ka kooban wadanada geeska africa eh, oo eh, lacagaha lagu eh, eh, la gelinayo ay ka yimaadeen eh, isku tagga yurub eh, we- ah, World Banka, African Development Bank eh, iyo iyo iyo dalal kale oo doonaya inay ho- geeska Afrika wax geliyaan. Mashruucaasi waa mashruuc weyn. Horena waan waan uga warranay eh, waa mashruuc isku xidhaya wadanada geeska Afrika. Wadooyinkooda isku xidhaya, badooda iyo berrigooda isku xidhaya, energy-ga isku xidhaya, eh, muxuu ahaa inaan eh, eh, eh, leyrhka iyo isku xidhaya muxuu ahaa iyo iyo quwadda eh, isku xidhaya biyaha eh, wadaagooda isku xidhaya kala xadeynaya isku sii deynaya Eh, mashruucaasi mashruuc runtii aada u weyn weeyaan soomaaliyana qeyb weyn bay ka tahay waxa weeyaan la- wa- labadii wadan ee isku xidhaniba mashruuc isku xidha ayay samaysanayaan Eh, gaar ahaana inay badda ka yimaadaan oo dabeetana ay wadanada kale aan badda lahayn ay ku xidhaan ayaa ayaa runtii laga eh, ayaa ayaa laga fikraya mashruuca wey lasoo bilaabay laba sano horteed eh, oo haatan eh, mashaariicda qaarkood bilaabantay waa mashruuc loogu talagalay eh, shan sano iyo lix sano meelaha eh, qiimihiisuna noqonaya shan iyo toban bilyan oo haatan lahayo afar bilyan iyo badh maanta markaa waxaan ka hadlaynay halkay wax taagan yihiin innaga xaggeenna mashaariicdan waxay u baahan yihiin eh, diraasaday u baahan yihiin daraasado diraasadihii ka horeynayay wadooyinka kuwii biyaha ka horeynayey eh, kuwii laydhka ka horeynayey eh, muxuu ahaa quwadda eh, ayay u baahan yihiin innaga kuwaas baa markaa bilow ah oo la wadaa si fiican loo wadaa marka kuwaasi waxay eh, waxay markaa eh, suuragelin doonaan in mashaariicda hadhow la galo ayay suuragelin doonaan sanadka soo socda haddii ilaahay dhawaan ayaan taa rajeynaynaa marka shir wanaagsan buu ahaa waa shir eh, saddexdii biloodba mar wasiiradu isku yimaadaan wasiirada maaliyaddu isku yimaadaan oo ay ka wad qayb galaan Eh, wakhtigan iminka waxaa eh, eh, waxaa muxuu ahaa guddoominayey commissionerka eu-da ayaa guddoominayay ku shaqada leh eh, international organizations aad iyo aad baa
kaasi waxaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaal beelle oo maanta habka fuwan araga ee zoomka ugu qaybgalay shirka madasha iskaashiga ee dalalka geeska afrika ee markaasi uu kaga hadlayay arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha ku saabsan mashaariicda kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo barnaamijka iskaashiga geeska afrika isku xirka fursaha kala duwan iyo sida markaasi loogu faa'iideysan karo isaga ayaan caawa u dambeeyey barnaamijkeena wareegga wararka afar labaatanka saacraadaha dalsan muqdisho axmed cali maxamed axmed jaaji ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxamed barnaamijka waa soo saara idinla socodsiinayay barnaamijkan kiisa intaa ku kulmo doona sidaas nabadgelyo